aad ba umahadsan tahay runtii waxa weeye saan hore u sheegay arrinta tan jaadka la joojiyey diyaaradaha jaadka ka imaanayay kenya soomaaliya imanayay waxay dalka ku haysaa safar uu dhawaan ku tegay magaalada hargeysa guddoomiyaha gobolka merow ee waddankan kenya guddoomiyaha ayaa safarkiisi markuu meesha tegey magaalada tegey iyo kabacdiba wuxuu dhex galay arrimo qarannimada iyo midnimada soomaaliya dhaawacaya waan la xiriirnay dawladda oon u sheegnay kenya arrintaas waan ka wada hadalay laakiin dhaqdhaqaaqyadii ka dhashay safarkaas iyo arrimo ku saabsan ayaa muddo socday taa ayaa aakhirkii keentay in go-aankan la qaato marka ma waxaad leedahay waxyaabaha aad kala hadasheen dowladda kenya ee dacwadda ninkan uu ka mid yahay waxbay ka qaban weysay marka waxaad ku khasbanaateen idinkana inaad tallaabadan qaadaan runtii waan la xiriirnay dawladda dabadeedna arrimihii uu waday halkuu kasii wadiyay saad la socotid dowladda kenya ama dowladda soomaaliya dowladaha dhammaan arrimahaada siyaasadda waxaa haga wasaaradaha arrimaha dibadda iyo xafiisyada u qaabilsan xiriirka caalamiga ah ninkan waa nin guddoomiye gobola nin kastoo uu yahay guddoomiyaha gobolka merow oo dadka soo doorteen haddana uu yahay guddoomiyaha gobolada guddoomiyaasha gobolada waddanka kenya oo guddoomiye u yahay oo inta tegey soomaaliya saad la socotid madax soomaaliya badanaa kenya timaada kenyaan ayaa soomaaliya taga madax kalena oo timaada laakiin hal waxaa jirta arrin oo ah markaad waddan kale tagtid inaadan waddankaas arrimihiisa internaalka ama arrimihiisa gudaha aadan faraha la gelin waayahay arrinta weliba intaa way caddahay arrintaas laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay safir jaadka la joojiyey sida aad sheegtay iyo eeddiisa waxaad kala hadasheen dowladda kenya waxna lagama qaban soo taas micnaheeda ma aha in xataa xiriirka siyaasadeed ee labada dal aanu wanaagsanayn oo aan la isdhegaysanayn maya absolute no dowladda waan la xiriirnay wana soo jawaabeen waxaanu caddeeyay ninkaas inaanu hadlin magaca dowladda kenya ku hadlin dowladda kenyana wasaaradda arrimaha dibadda leedahay madax kale leedahay arrimaha qaabilsan laakiin saad la socotid dhaqdhaqaaqii uu abuuray safarkiisu iyo dadkii ku xirnaa iyo dadkii la shaqaynayay iyo dadku la kulmay oo soomaalida dhinaceed ahayd iyo arrimihii ayaa socday arrimaha daraaddood iyo dhaqdhaqaaqaas iyo arrimahaas ayaa keenay in dowladda soomaaliya markaa ay arrintan go-aan ka qaadato waa gartay marka waxaan ufahmay waxaan ufahmay waxaan u fahmay inaad leedahay dowladda kenya kama cabanayne peter munyan ka cabanaynaa runtii waxa weeye dhaqdhaqaaq isagu sameeyey iyo safarku meesha ku tegey iyo arrintan uu ka hadlay oo midnimada soomaaliya iyo isku xiray jaadka uu ka ganacsado ayaa kay sabab tahay jaadkan aan joojinay oo jaad ka yimaado gobolkiisa laga soo qaado waayah mar haddii isagii guddoomiyahii doorteen dadka uu tegey oo arrintan ka hadlay oo arrintan isku xiray oo yidhi haddii aada siisaan suuqaan kaga ganacsado hargeysa oo jaad badan ii ogolaataa inaan keeno ana waxaan idin raadinaya aqoonsi iyo wixii ka dhashay dhaqdhaqaaqa ka dhashay ayaanu kasoo horjeednay waayahay taas ayaana akhirkii keentay hadda muxuu yahay go-aankiina marka dadka qaar waxay leeyihiin maalmo kadib dib ayaa loo furi doonaa wadahadallaa socda ma isleedahay haddiiba maalmo kadib la furaayo jaadkii oo mar kale soomaaliya uu ka degaayo tallaabada dowladdu ay qaaday ee adigana aad dabcan ka mid tahay waa arrin aan loo baahnayn
runtii dowladaha dowladda markay go-aan qaado sababuu qaatay sababtana waa kuu sheegay haddana waxa weeye laba dowloo darisaan walaalaha wax badan baa naga dhexeeya jaad kale nagama dhexeeyo waad la socotaa soomaalida kenya degan kenyaanka soomaaliya jooga marka xiriirkayga iyo wadahadalkayga iyo wax walba kuma salaysnaanayo keliya jaadka maalin kastaan wada hadalla wada xiriirnaa boqol waxyaalana ka wada shaqeyna waa fahma marka go-aankan hadda aad qaadateen ma waxaad leedahay dib baa looga noqon karaa
kuma oran karo dib baa looga noqon karaya waa looga noqonaya go-aanka waa go-aan dowladdu gaartay saad la aragtayna wasaaradda ka soo baxay go-aankaas arrintaa ka noqoshadeeda iyo ka noqosho la-aanteeda waxay u taalaa dowladda alwaysna mar walbana dowladdu go-aankeeda waxay kusalanaysa xaqiiqada jirta marka sidaa daraaddeed madaxda dowladda aan u dhaafaya go-aanka laakiin waxaan kuu sheegayaa sababta keentay inay arrinta ahayd annagana mid baa naga go-an waxa weeye wixii saameyn ama dhibaato u keenaya qarannimada iyo madax banaanida iyo midnimada soomaaliya meesha duntaa ka timaadee waa arrin dastuuriya waa arrin qof kastoo mas-uula soomaaliya aan ogolaan karin marka hadday jaad noqon lahayd iyo haddii wax kale noqon lahayd hadba wixii arrintaas arrintaas hadda aad ka dhawaajisay haddii haddii aad kala hadasheen waayahay arrintan aad ka cabanaysaan ee ah inuu peter munya doonayo inuu soomaaliya kala qaybiyo iyo safarka uu ku tegay hargeysa dowladda kenya ama wasaaraddeeda arrimaha dibadda ha noqoto ama teeda arrimaha gudaha ha noqoto ma kala hadashay adiga ama dowladdu ma kala hadashay maxaase ka soo baxay kulamadaas
waan kala hadalay welina wadahadalka waa noo socdaa intaan kuu sheegay waddanaan derisnahay wax badan aan ka wada hadalaa maanta ugu dambeysay wadahadalaan lahayn arrinta kelima arrimo badan aan ka wada hadalaa laba dhinacba oo khuseeya socdaalka oo khuseeya ganacsiga oo amniga ku saabsan waxyaalo badan ku saabsan marka saan kuu sheegay arrintani waa arrin ka mid a boqol waxyaalood aan ka wada shaqeyn oo ka wada hadalo